إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay la wareegeen deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka sanaag qarax sarkaal looga dilay maamulka puntland ayaa maanta ka dhacay gobolka sanaag gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay qarax dowladda federaalk looga gubay gaari dagaal muasasada alxigma faraceeda degmada tiyeglow ayaa soo kordhisay xirfado cusub oo muhiim ah xildhibaanada dowladda federaalka ah ee heesta dhalashada wadamada shisheeyaha ayaa la xaqiijiyey in boqol ay kor u dhaafayaan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro saf ballaaran ah waxay ku qaadeen saldhigyo kala duwan oo askarta kenya ay ku leedahay dhulka soomaaliyeed ee n f d la yidhaahdo ee gumaysiga ku jira ciidamo ka mid ah kuwa dowladda federaalka ah ee furmaha dagaalka jooga ayaa ka cabanaya daruufo adag oo dhanka nolosha ah xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka fadhigiisu yahay muqdisho ayaa sirdoonka dowladda federaalka ku eedeeyay inay ku kacaan xadgudubyo ka dhan ah bulshada waxaa la baahiyey naftuhurihii shanaad ee qaybta ka ahaa raggii weerarka inqimaasiga ah ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warkoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay la wareegeen deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka sanaag ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la wareegay deegaanka durdure oo u dhexeeya magaalooyinka ceelaayo iyo laas qoray ee gobolka sanaag maamulka puntland ayaa markii mujaahidiintu ay la wareegeen deegaankaasi waxaa ciidamo gadiid technica wata uu kasoo diray dhanka magaalada boosaaso ee gobolka bari ciidankani oo watay afar iyo toban gaari oo nuuca dagaalka ah ayaa qarax xarakada shabaabul mujaahidiin waxay kula beegsatay duleedka deegaanka ceelaayo waxaana qaraxa lagu dilay sarkaalkii watay ciidanka puntland ka oo lagu magacaabi jiray cabdirashiid cali xiirey kuna caan ahaa abeesdhuuni waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mid ah ilaaladiisa halka mid kalena uu ku dhaawacmay dhowaanay ay ahayd markii duleedka laas qoray maamulka puntland looga gubay gaari cabdibile ah kaa oo ciidamadii saarnaa ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen qaraxaas mas-uuliyaddiisana waxaa sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin gobolka shabeellaha dhexe maanta waxaa ka dhacay qarax dowladda federaalka looga gubay gaari dagaal cabdisamed cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qarax ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe weerarka oo qarax ahaa ayaa ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe waxay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka uu ku socdaalayay meel u dhow deegaanka ceelbacad oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada runirgood ee gobolka shabeellada dhexe qaraxa waxaa lala bartilmaamaydsaday gaari cabdibilo ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaariga ayaa goobta ku gubtay waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamadii la weeraray xog ku aadan dhimashadii dhaawaca ka dhashay ma aanan helin ciidamadan qarax lala bartilmaameydsaday ayaa kasoo firxaday degmada runirgood ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo toddobaadii ka hor ay diyaaradaha maraykanka galbis ku geeyeen ciidamadan ayaa sidoo kale waxa ay faaruujiyeen deegaanka hilowlagaab halkaasi oo toddobaadyo ka hor ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen weerar xasmin ah oo halkaasi loogu dilay askar aad u badan oo ay saraakiil ciidan ku jiraan gawaari ciidanna looga furtay ciidamadan oo ka cabsi qabay inay la kulmaan weerar cagmarin ah uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faaruujinaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo toddobaadyo ka hor lagu geeyo qorshe uu maraykanka horboodayo qorshaha ay ciidamadan saldhigyadan ku faaruujiyeen ayaa soo bilowday kadib weerarkii lagu qaaday deegaanka hilowla gaab hadda degmada nurgood iyo sidoo kale deegaanada u dhow ay ciidamadan baneeyeen waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo saacadii lasoo dhaafay halkaas ka waday howlgallo la xiriira dhanka amniga muasasada alxikma faraceeda degmada tayaglow ee gobolka bakool ayaa soo kordhisay xirfado cusub oo muhiim ah maxamed ciise ayaa warkan inoo haya munaasabad heer sare ah ayaa ka dhacday gudaha mu'asasada alxigma ee ku taala degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool mu'asasadan oo dhowaan laga hirgeliyey degmada ayaa si wanaagsan waxaa uga faa'iidaystay bulshada degmada tieglow iyagoo waxbarashada heer sare ka gaaray xaflad lagu qabtay gudaha mu'asasada alxigma ayaa lagu shaaciyey in mu'asasadu soo kordhisay xirfado cusub waxaa ka mid ah xirfadaha lagu soo kordhiyey cilaansaarka xarun carruurta lagu xanaaneeyo cunto karin iyo harqaan kaas oo ay ka faa'iidaysteen haweenka ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada bakool madasha munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh ibraahim cali cabdulaahi isagoo abbaaray ahmiyadda tarbiyada carruurta ay leedahay marka awlaado tarbiyadio in la hagaajiyo may kamid a awlaado tarbiyadiyo maalin fayl in la jeey maalin markabayb waa fayllagalantis la kasamo may kamid aha tarbiyada wanaagsan haddii maalin markabayb walba istaysadaane alowsahel eh walba shakadisan hayne eh yani lamada doolar ay fiirsada hada injeyta naftiya tarbiya hunga yani markabayb waha kada marka taas may kamid ta dareen humada iyo dabagal humada waaladka yani walba shakadisan hayn kadib madasha waxaa kelimad qaatay malaaq macalin maxamed nuur nimcadan runtii muuqato in geekowna ma aragne owlaadeen isoo walan qobsadaan ilaahayna ahaysi waa nimco ilaahay aan ka mahadsan alxamdulilah uma may mahadyaane maktata tarbiyata tacliim walaayada bakool alislaamiya iyo muxaafadada degmada tiyeglow oo runtii tarbiyada qiibtiye iskaashadeen bulshadii runtii oo ma aragne qiimada badan in ma aragne isoo walan qobsadaan oo wax soo saar gacmoosho ka qobsadaan ogoon aftiingu markaa maylana jazaahumullahu khayr aljaza walana horumar amni iyo waxbarasho tayo leh ayaa ka jira wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa marba marka ka dambaysa kusoo badanaya adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo horumarada ganacsiga xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka fadhigiisu yahay muqdisho ayaa sirdoonka dowladda federaalka ku eedeeyey inay ku kacaan xadgudubyo ka dhan ah bulshada mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya xildhibaanada dowladda federaalka oo maalmahanba ka doodayey sharci la sheegay in loo dejinayo sirdoonka dowladda federaalka ayaa marba marka ka dambaysa soo bandhigaya hay-addan iyo dhibka ay ku hayso bulshada iyo xitaa iyaga dhexdooda xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabo maxamed xayle ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka ay mar weliba u shaqayso shaqsiga iyaga madax u noqdaa islamarkaana uu adeegsado sida uu doono hay-addani waxay ahayd hay-ad mar kasta rajiimka jooga ilaa maxamed siyaad barre u adeegta ilaa iyo hadda madaxweyne kastoo yimaadana waxa uu magacaabanayaa ninka ugu kalsooni badan yahay dhibka hay-addan keenay laba mid weeye waaba mid waxa weeye mar kasta qolada joogto oo si gooniya u isticmaasha awoodda hay-addan sirdoonka dowladda federaalka ayaa dhibaato weyn ku haya bulshada soomaaliyeed meel kastoo uu ka howlgalo wuxuuna si gaar ah u bartilmaameedsadaa dadka ay diintu ka muuqato isaga oo marka uu xabsiga dhigana kula kaco tacadiyo hor leh xildhibaanada dowladda federaalka ee heesta dhalashada wadamada shisheeyaha ayaa la xaqiijiyey inay boqol kor u dhaafayaan sida warkan uu ku faahfaahinayo xaashim cabdinaasir inkastoo dadku og yihiin in dowladda federaalku shisheeyaha ku tiirsan tahay islamarkaana ka amar qaadato ayaa haddana waxaa bannaanka imaanaya markhaatiyaasha arrintaas ka markhaati kacaya oo isla dowladda federaalka ka tirsan mustaf dhuxulow wuxuu ka mid yahay xildhibaanada dowladda federaalka wuxuu sheegayaa in boqol iyo toban ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ay haystaan dhalashada waddamo shisheeye taas oo muujinaysa in dowlad walba ay baarlamaanka keensantay xildhibaano matala intooda badan xildhibaanadan waxay ka socdaan dalalka maraykanka iyo yurub
dadka labada baasboorga waxba ku dul xukumaayo boqol iyo toban xildhibaan oo baasboor ajnabiga baarlamaanka joogta halkaas uga xaasodin sagaal boqolkii hadda ayaa isbartay ma isbartadooda dilaayaan inaa kale inaa kale cilmisida dadka isbarmuugta uga isbartadoodaan kuwaas baa kamid ah aniga waddamada ay dhalashadooda haystaan xildhibaanadan dowladda federaalka sharciga ay degsadeen ama dastuurka ay ku dhaqmaan ma qabo in nin dhalasho waddanka la haysta uu xil ka qabto waddamadaas laakiin soomaaliya waxay u muuqataa meel gacanta la wada gashanayo iyadoo isla dad soomaali sheeganaya lagu shaqaysanayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weerar saf ballaaran ah ku qaadeen saldhigyo kala duwan oo askarta kenya ay ku leeyihiin dhulka soomaaliyeed ee n f d loo yaqaan ee gumaysiga ku jira rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weer la beegsadeen firisan askarta kenya ay ku lahaayeen degmada ceel qaalow ee gobolka mandheero hoos tagta ugu yaraantii afar askari oo kenyaati ah ayaa ku dhaawacmay weerarka waxaana sidoo kale gubatay teendho halka ugu til ciidanka kenya kadib markii xerada lagu garaacay gantaalaha garbaha laga gano saacdihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weeraro saf ballaaran ah ku qaadeen dhamaso iyo lafey iyo finow oo hoos taga degmada carabiyo iyo deegaanka ilele oo hoos taga degmada ceel qaalow dhammaantoodna waxay ka wada tirsan yihiin gobolka mandheera waxaa la aaminsan yahi weeradan khasaare lagu gaarsiiyey askarta kenyaatiga ah ciidamo ka mid a kuwa dowladda federaalka ah ee furmaha dagaalka jooga ayaa ka cabanaya daruufo adag oo dhanka nolosha ah mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya waxaa isa soo taraya qayladhaanta ka soo yeeraysa ciidanka dowladda federaalka iyo niyad jabka ay ka muujinayaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan furimaha uu dagaalku ka socdo ayaa sheegaya inaysan intan ka badan difaac kusii jiri karin maadaama uu wakhtigu ku dheeraaday waxay caddaynayaan inay baahiyu ku dishay furimaha dagaalka islamarkaana aysan haysan hub iyo saanad sidoo kalena gawaaridoodii ay cilado meel la yaalaan kuwan waa qaar ka mid ah ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ay beel ahaan u abaabushay waxay ku sugan yihiin deegaano ka mid ah koonfurta gobolka muduga waxay sheegayaan in lagu dayacay goobta ay joogaan islamarkaana difaacyada lagu hilmaamay laba sano difaaca taagnaay iyakoo wax aan lahayn meel ay waxa weeye maalka meel u yaala aan la arag wax kaloo usoo gurmada aan la arag maadaama oo waxa weeye uu difaacu u dheeraaday oo laba sano ay marayso walaalayaal waxaan leenahay meesha la taaganya waa loo jeedaa waa wadan waxa weeye hawda weeye waa wadan waxa weye kafraah waa wadan aan magaalo lahayn waa wadan meeshii laga soo fogaaday waa meel cadowga la taagan yahay god lagu jiro waxaan rabnaa waa meelaan waxa weeye qad iyo ateeno lahayn oo ninkii tagaa uu go'doon gelahayo ilaahay may wax kaloo og aan la arag ciidankan cataabaya ayaa bilaabay inay si qabiilnimo ah u raadiyaan wixii ay cuni lahaayeen kadib markii ay ka quusteen inay dowladda federaalka wax kaalmo ah ka helaan hadda ka hor laba sanoay maraysaa labadaas sano way daciiftay gaaraqabadkii la rabay si kale waxay u laabatay maadaama dadku waxa weye qabaliyada uu ku dheeryahay waxaan leenahay walaalihiina waa kuwan halkaan istaagan yihiin wax u maqan ilaahay aan lama arko adinka waxaad ka sugahay inaad garab qabataan baabuur ma samaysan karaan waxa weye qori waxa weye ma gadan karaan waxa weye intaasu sano waxay u baahan yihiin inaad garab qabataan u baahan yihiin baabuurteena waa kuwan halkaana way halaysan yihiin caawa waxa weye ilaahay xaggiisa aad waxa weye bay sugaysaa waxay sugaysaa tolka bay sugaysaa inaad garab qabataan way halaysan yihiin baabuurtu intaasu sanana kulley waxaa lagu waday waxa weye dadaal iyo iyo waxa weye wax la cidiyeysto waxayna way soo xirmeen waxay sheegayaan inaysan wax mushaar ah ka helin dowladda federaalka
waxaysan lahayn mushaar ma leh waa ciidanka halkaa taagan oo difaaca ku jiray labada sano garaam ma leh mushaarna ma leh saanadna ma leh
dowladda federaalka ayaa ku jirta dagaal aysan maamulkiisa iyo dhaqaalihiisa gacanta ku hayn oo uu hagayo maraykanka waxaana la isweydiin karaa haddii dagaalka oo dhowr bilood socday ay sidan cataaw qayladho-aan iyo tuugsi ugu jiraan siduu xaalku noqon karaa haddii uu dagaalku kusii daba dheeraado waxaa la baahiyey naftiihurihii shanaad ee qaybta ka ahaa raggii weerarka inqimaasiga ah ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah ee muqdisho bishaar nuur isaaq oo sidoo kale loo yaqaan cumayr iyo anas kana soo jeeda gobolka bakool waxa uu ka mid ahaa raggii nafduudhorayaasha ahaa ee dhowaan weerar ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah halkaa oo lagu dilay saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka ah kuwo kalena lagu dhaawacay bishaar waxa uu sheegay in hawshaan isagii saaxiibadii ay u fulinayaan allah dartiis naftihore bishaar nuur isaaq ayaa guud ahaan dadka muslimiinta ugu baaqay inay qaataan amarka allah oo ah in la jihaado ilahi subxana wataala min baa dadfaray innuunahay meel ilaahaysu la jihaado oo meel ilaahaysa gaalada oo wadamada muslimiinta ka duuli oo muslimiinta dulmihayd inaan in la dagaalam marka ilaahi subxana wataala halku obsaday ilaahi subxaana wataala mayba laa infiru khifaafan wathaqaalan wajaahiduu biamwaalikum anfusikum fii sabiili illahi ley isagoo uristin isagoo fududinba dhammaantiinba bahaley maalkin oona naaftin walayn dhammaantiinba bahaley ilaahi subxana wataala marka mayba lan bahanya ilaahi subxana wataala inta lagu obsado gaar ahaan dhallinyaradii mayba laha joogta mayna raas ilaahi subxana wataala hoog oona mayna raasa gaalada oo isku kareebo koran oo mayna raasa gaaladaas taase deehaan jingayn antoniyos ku dulqaadan ilaahi subxana wataala nala qoobsaday ilaahi subxana wataala daraadiisna camalkaskaas intii lan qobdo oo gaaladaas la dagaalamo oo ilaahi subxana wataala lan ka dhawaado waxa uu mujaahidiinta ugu baaqay inay samraan islamarkaasina howshooda ay sii labanlaabaan bishaar waxa uu mujaahidiinta xasuusiyey in shisheeyuhuba ay gaalnimadooda ku samrayaan loona baahan yahay in dadkii mujaahidiinta ahi ay dhibka ku sabraan alaha oo mujaahidiinta meel kasti roon jabadooyinka mibaan dardaaramayn inii horta ilaahi subxana wataala daraadiis iyo od sabrano وهذلك إلى الله سبحانه وتعالى يقاذنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إلى سبحانه وتعالى إليه إن إلى سبحانه وتعالى دراديس جون صبرنا gaaladaas taas ayaa beel raayis may ka sabraate gaalnimada iyo meel raayis la jiri fiirinta ilaahi subhana wataala daraadiis intoona meel raayis lan ka sabro oo la ajar xisaabsado gaalada oona meel raayis wadamada muslimiinta ka duuli diinta ilaahi subxaana wataala inuunay baabiyaan fadahid dhagoona meel raayis waqti wata roog oo meel raayis beentaas taasa gaaladaas wada ku diidi marka meel raayis walaalaha mujaahidiinta meel kasti roomabala in ilaahi subxana wataala daraadiis yoon qawdano amalka iyo haayaan ilaahi subxana wataala daraadiis ku xaato mujaahidiinta kula tiriyay in umuradooda ay adeecaan oo ay ka dambeeyaan walaalaha mujaahidiinta may baan dardaarmay inta ilaahi subxana wataala daraadiis aan qabadan arrintaas taasa oo umuridoona adeeno oo walwalba oo maasiim ku hayn umuridoona ka adeeno ilaahi subxana wataala daraadiis yoon adeeno gaaladan oo meel raayis wadamada muslimiinta ka duulin meel raayis walwalba iyo sameeyaan inaana meel raayis wallan diido lahaada insha allahu tacaala wal ilaahi subxana wataala ogolilay adduunkun laka sameey sida saas laka sameeylahayn ilaahi subxana wataala inaynan fududahay weydiisinan insha allahu tacaala gaaladaasna halkaad adkaaday biidn illahi tacaala umradii mabala ilaahi subxana wataala daraadiis in sabar ilaahi subxana wataala daraadiisna xilka oo ilaahi subxana wataala siin dhiibi walaalaha isinka dhibna gaaladu nala sabartamo ilaahi subxana wataala weydiisaan gaar ahaan waalidiintiisa ayuu wuxuu u diray waalidiinta mabala horta ilaahi subxana wataala intii la koobsado ilaahi subxana wataala mabana faray waxyaabo badan yaani waajib waali marka ilaahi subxana wataala walani waajib waali war kumida lenin hadda meel raayis aan socda marka waalidiinta mebela oo isashaadki iyo isin dheegdaan inta ilaahi subxana wataala daraadiisan sabartano oo ilaahi subxaana watacaala meel raayis daraadiisan sabartan oo meel raayis dhilaan unigoona mena isbaara qaadado mase ilaahi subxana wataala ka caasi meel raayis miihi ilaahi subxana wataala daraadiisan bahin so ilaahi subxana wataala aan raala geliyo oo ilaahi subxana wataala inka raalanaado oo meel raayis maalinta kaama sinka shafaa qaada bes iyowaan bahin meel raayis hoba wal qalada iyo intaka bahi beesi la qaadiyona walaasay inaanay meel raayis isin qalbigii marnan gelin ilaahi subxana wataala hal ku obsaday bishaar waxa uu madaxda dowladda federaalka iyo kuwa lamidkaha ugu baaqay in ay tooba keenaan haddii aysan tooba keeninna aan gacmaha laga laaba doonin habeenadii tego waxaa la baahinayay cododkii raggii naftood horayaasha ahaa ee weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir kuwa oo mid waliba uu ka tegay dardaaran muhiim ah oo dhaxalgal ah warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga inta